Tababarkan ayaa ku dhawaad sodon wariyaal ka howlgala in xarumaha warbaahinada magaalada Baydhabo la kabari wacyigelinta yaraayoka khataraha masiibooyinka dhiyaw sida waryaalka bulshada iyo hanka gudbiga kulana xogo muhiimka ah furitaanka tababarka ayaa ku qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed agaasimaha guud madax kale iyo macalimiinta casharada biyaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed ibraahim cali bilaal oo furitaanka munaasabadda hadalku jeedaya sheegay inay muhiima tahay in waryaalka la baraa sidayo bulshada wacyigeli kulana markiio jiraan khataro wasiirkii waliba wuusoo kala dardaarmay warbaahinta in tababarka lagu faa'iidaysadaa
waxaa wasaaradda warfaafinta sharaf u ah maanta inay idiin furto idinkalana soo qayb gasho siminaarkan oo ah siminaar lagu baran doono hadduu ilaah yidhaahdo sida maaragtay tebinta waxyaalaha khataraha ah ee dhaca tusaale ahaan adduunka maalmahan isbedelo badan oo xagga waxaa dhaca cimilada hadda maalin weyto sanadkii hore dhexdiisa waxaa baydhabo ka dhacay roobab badan wax dabayl la yidhahda aniino la dhahaa dhacday roobab badanaa yimid daalad badanaa soo rogmaday dhibaatooyin badanaa dhacay jidad badanaa dhacay ayaa go-ay dad badanaa dhintay culeysyo badanaa yimid marka xaaladaha noocaasa sidii loo tabinayo in la barto wariyaasha tababar lagu siiyo ay xirfad xirfad ku yeeshaan arrintaasi waa arrin aada iyo aada muhiim u ah weeyaan marka tababarkana arrimahaas uu ku saabsan yahay waan u mahad celinaynaa jihooyinka ama qaybaha ka qayb galay ama soo diyaariyey brograamkan maxay ahaytay agaasimaha uu sheegay marka waxaan rajaynayaa in lagu socdo siminaarkan inaad maaragtay wax ka fahamtaan fikradaha asaasiga ah ee yareynta khataraha ama dhibaatooyinka matalan qaabka wariyaha naftiisana u badbaadin karo ummadana waxaa jir lagu soo sheegi karo waa yareynta khataraha waxaa kaloo kamid a dadka laftirkooda in laga wacyigeliyo arkayseen maalmihii roobka da-ay dhibaatada dhacaysa ciyaal yaraa iska dhex ordaayay gerbada iska imaana iska dhex boodboodayaan dhibaatada oga dhalan karta ma fahmi karo marka saxaafaddu markaasoo kale kaalin waxay ku leedahay inay dadka ku baraarujiso mataqaana dhibaatadaas dhici karta marka waxaa la rabaa marka isgaarsiinta iyo warbaahinta faa'iidada ay u leedahay dhibaatooyinkaas dhacaya in laga sii digo dadka laga sii baraarujiyo la dhaho dhibaatadaasa soo socota dadka qaabkaasa usii diyaargaroobeen haddii waxaas aragtaan qaabkaas ha loo sameeyo yaan lagu dhawaanin goobaha khatarta ah saas ha la yeelo waxaasoo dhan marka hawlihii ay warbaahinta qabanaysa weeyaan marka tababarkan waxaan rajaynayaa in arrimahaas oo kale aad ku baran doontaan tababarkan wuxuu qayb weyn ka qaadan doonaa in aad heshaan ama aada kororsataan fikrado waxaa nala jooga ama idin bixin doono dad khubaro ah oo oo maarata dibadda nooga yimid waxaan rajaynayaa inta u idiin socda inaad ka faa'idaystaan annaga mar walba waxaa noo muhiima maalintii wasaaradda naloo dhiibay oo madaxweyneha cabdicasiis uu noo idmaday waxaan idiin sheegay inaan xoojin doono in la dhiso capacity buildingka dadka hoos laga soo bilaabo waxbarashada aqoonta fikirka fahamka in dadka la dhiso iyo fikradaha iyo aragtida iyo aqoonta ay helayaan ayaa mar walba qiimo noo samaynaysa marka aada umahadsantihiin waxaan rajaynayaa tababarka inaad ka faa'iidaysan doontaan aqoon badanna ka kororsan doontaan waxaan idin rajaynayaa intuu socdo wixii aad kor kororsanteenna waxaan idin rajaynaya inaad ay si bractica ah aad uga dhaqangelin doontaan warbaahinada iyo idaacadaha dowladda iyo telefishinada dowladda iyo qaybaha kale oo madaxa bannaan ee dowladda inaad maaragtay ka baahisaan tababarkan waliba uusa daba dareeray tababara sidun haato ay horay muqawadkii wasaaradda gargaarka maarinta masiibooyinka kaasi oo dhanku gollaya in waryaalka iyo bulshadaba la siiya wacyigelin saabsana sidii onka horseeda koran ama dhalinyara ay koran khataraha masiibooyinka dabiiciga